yaroway tahriibtiyo dhalanteed ka lagu lumay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibka dadka oo la xuso sideedii labaatanka luuliya sanad kasta waa maalin si gaar ah loogu baraarujinayo dhibaatada dadka lagu tahriibiyo laguna dhiirigeliyo ilaalinta xuquuqda biniaadanka qaramada midoobe waxa ay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibka dadka u asteysay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii si loogu buraarugo halista iyo baaxadda dembiyada la xiriira tahriibka dadka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha uu aadka ugu jira khataraha tahriibka dadka dhalinyaro badan ayaa lagu khiyaaneeyaa shaqo dibadda ah waxaana lagula beegsadaa xaladahooda dhaqaale ee liita tahriibta waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn ee dunida kadib daroogada iyo hubka sharci darada ah sanad kasta waxaa la tahriibayaa dad ka badan shan iyo labaatan milyan oo qof oo isugu jira haween iyo caruur iyo dhalinyaro waxaana lagu qasbaa shaqo galmo ama adoonsi tahriibka dadka waa dhibaato caalami ah balse si gaara u saameyso bulshada soomaaliyeed waxaa jira kumanaan soomaali ah oo nolol ka raadiya dalal shisheeye iyagoo si sharci daro ah ugu safra saxaraha badaha iyo dhulalka aan cidna maamuleyn haddaba maxamed deeq oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada jowhar islamarkaana ah dadka tahriibo ayaa ka barbixiyay sababaha keena tahriibka iyo dhibaatooyinka laga soo maro tahriibka waxaa igu dhaliyey waxyaaba markaa jira culeesi taagan haba ugu darnaatee maxaan ku yirahdaa dhanka amniga iyo shaqa la-aanta dalkaadna shaqa lahayn inaad sii joogto adkaanaysaa nin dhan la soo koriyey wax lasoo baray labayo toban sano dugsi sare wax la barayay afar sano jaamacad la baray haddana markuu jaamacaddii dhameeyey aan shaqahaynin inta waalidkaaga korbeyn lahayd haddana waxaad doorbiday in culeyska aan ka qaado waxyaabaha igu dhaliya horta waxay ka mid tahay fursadaha shaqada oo aada u yaraaday marka taasaa sababa ah inaan mataqaanaa wadanka aad ka taariyo safarka mar haddaad gurigaaga hooyo aad ka tagto ama dalkaaga aad ka safarto waxaa imaanayo culeysyo badana imaanayo dhanka nolosha ah dhanka dhaqaalaha ah marka waa jireen culeysyo oo mataqaanaa safarka xaggiisa ah mar haddaad taariib maqashana wanaag ma sugeysid tahriib waxa waaye dhibkiisa badan marka duruufo badanaa la maraa jiraan oo aada u cuslaa runtii waxaa kamid ah in adoon la raaco baddaas aa gasho mataqaana adoontii ay halaawdo dib lagu soo naabto magaaladii markii aan ka taxriibnay marka haddana mar labaad lagu laabtay baddii marka dhibaatooyin badanaa jiro oo xataa khataro fara badan mataqaana badda dhexdeeda ka dhacaa jiraan qolyo doomo wataan oo iyaga laftarkooda weerar kusoo qaado doonta markaa saarneyn kumanaan soomaali ah ayaa ku dhimatay saxaraha suudaan liibiya iyo badaha u dhexeeya afrika iyo yurub qaar badan ayaa gacanta u galay kooxo tahriibayaal oo ku xidho ku garaaco ama xitaa kubsado hooyooyin iyo aabbayaal ayaa maalin qudha seexan ayagoo sugaya warka ilmahooda aaba cabdiraxmaan xuseen daayo oo ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada jowhar islamarkaana mid ka mid ah caruurtiisa ku waayay tahriibka ayaa ka barbixiyay dhibaatada tahriibka uu leeyahay waalidka waxaan leeyahay gabar ani iiga tahriibtay baddaa iiga dhimatay oo baddaan u dhexayso kii soomaaliya iyo yeman u dhexaysa iiga dhimatay waa gabadhayda gabar baari ay ahayd gabdhaa iga tashkiili baddaa mar inay gashay laga soo iyadoo koo tacbaan oy doonta ka halaawday aa laga soo jiiday dhacday gabadhii inay hadli waysa muddaa meesha ahayd waa la baani waa la baani haddana gabdhaa iga tiri aabba nabadayda waa fiicane baddiyaan galaahay tiri badda hadday gashay bartamaha markii la geeyey doonta waa laga daayay teedana waa soo gashay marka aniga waxaan leeyahay halis waaya dadka ilmahooda tahriibinayo ama ayaka shakhsiyadooda istahriibinaya inay ka joogaanaan dhanka kale sheekh maxamed faarax shiilo oo ka mid ah cilmi udiinka magaalada jowhar ayaa ka barbixiyey waxa ay diinta islaamka ka qabtay in la tahriibo shareecada islaamka waxay ka qabto culimmadana hore way u caddeeyeen way ka hadleen arrimahaas in badan culimmada kheyr allah siiyo way ka hadleen haddana ma aragtaa ilaa iyomina haadaa waa laga hadlaa barnaamijkaas maxaa yeelay waxay leeyihiin laa tajuusu min ajli tamatuc bidunya wamaladaatiha faqad qofka ma banaana inuu u hijroodo amba oo u tahriibo oo u baxo beled kaleento u aado asigoo rabo inuu nafta usoo raaxeeyo adduunye iyo adduunye macaankeedi iyo dhaldhalaalkeedi iyo inuu helo inuu u baxo ee, ma aragtaa ma banaano bay leeyihiin culummadu bal yajibu an takuuna hunaaka asbaabun sharciyun wadaruuratu lidalik malaayiin doolar oo laga soo ururiyo bulshada gudaha ayaa lagu bixiyaa qarashaadka tahriibka lacagahaas haddii ay gudaha lagu maalgelin lahaa wax weyn ayaa lagu gaari lahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle maxamed ceente ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uga qorsheysan ka hortaga tahriibka oo ay inta badan dhibaato kasoo gaarto dhalinyarada soomaaliyeed mas-uuliyad dowladeedna ah ee federaal iyo eh, state levelba ha noqoto in la xoojiyo adeegyada dowladda ee dhallinyarada ku aadan hadday noqon lahayd tababaradooda hadday noqon lahayd maxaa la yihahdaa eh, xarumo dhalinyaro tiro badan in la sameeyo maxaa la yihahdaa maalgelino dhalinyaradii oo hal abuuro iyo shaqooyin iyo ganacsiyo maxaa la yihahdaa loogu maalgelinaya ha noqoto Eh, inahaas iyadila ayaa lagu joojin karaa sidoo kale heedaha dowladda laftarkooda waxyaabaha kale lagu joojin karaa iyadana waxaa ka mid ah in maxaa la yihahdaa eh, iskaashiyo caalami ah la sameeyo oo maxaa la yihahdaa eh, dhalinyarada laftarkooda fursad loo abuuro xataa hadday tahay inay dibadaha aadi karaan mid ku dhisan eh, sharci oo safar sharci ku dhisan oo ay xirfadahoodii ama kasoo siyaadsan karaan ama xirfadahay leeyihiin banaanada maxaa la yidhahdaa ay uga soo shaqayn karaan dal aan dalkooda ahayn laakiin ayagoo si sharci ku baxayo xuquuqdoodii maxaa la yidhahdaa sharci iyo shaqaale ay ayadana dhowrsoon tahay taasna waa shaqooyin dowladeed oo maxaa la yidhahdaa eh, adeeg dowladeed oo dowladdii iyo maxaa la yidhahdaa laga rabo waay marka hay-adda i o m waxa ay sheegtay in sanad walba ay kumanaan soomaali ah isku dayaan safaro tahriib ah inta badanna waxa ay ku leedaan saxaraha u dhexeeya suudaan libiya ama badaha u dhexeeya libiya iyo talyaaniga